sida warkaba aad ku maqlayseen sagaal ka tirsan ciidamada puntland ayaa ku dhintay qarax weyn oo ka dhacay buuraleyda galgala kadib markii lala eegtay baabuurtaasi ay la socdeen ciidamadaasi qarax miino shan kale ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi wariyaha v o eda faadimo yaasiin jaamac ayaa warkan kasoo dirtay magaalada boosaaso sagaal ka tirsan ciidamada puntland ayaa geeriyooday shan kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaarigii ay saaraayeen ay ku qaraxday miino dhulka lagu aasay xilli ay howlgal ka wadeen meel tuulada galgala u jirta saddex kilomitir sida uu v o a u sheegay taliyaha booliska galgala gaashaanla dhexe cabdiraxmaan faarax gurxan kadaafi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray
dowlada bulshada banaankiisa abaamiino gaari kula qaraxday ciidan gaarin yahay gaarigana sagaal nin baa ku dhintay oo askara shanna waa dhaawac xagga galgalu ka yimi oo howlgal xagga laamiga ama soo socotaas halkaas aa ribaxnimo marka soo waxbarashada miinadu ku laga asageeyaa gaariga waa gawaarida sabinkada ah oo maqorin saaranaya ciidankuna sijir waa booliis galgala saraawiish
taliyaha ayaa sheegay in gaarigan ay saaraayeen toban iyo toddobo ka tirsan ciidamada puntland islamarkaasna ay ka badbaadeen wadihii gaariga iyo laba sarkaal isaga oo sheegay in ciidamadu ay ka hortageen miino kale oo dhulka lagu aasay sagaalna waa dhimatay shanna waa dhaawac saddexaan waa ku badbaaday in booliska iyo in qolada badda ah oo laba sarkaal iyo dareerka waa ka badbaaday
ma aha markii ugu horeysay ee qarax noocan oo kale ah lala beegsado gaadiid ay saaran yihiin ciidamada puntland ee ka dagaalama buuraleyda galgala waxaana taliyuhu qaraxan ku eedeeyey inay ka dambeeyeen xarakada al-shabaab ee ku sugan buuraleyda galgala mana jirto cid loo qabtay falkaas faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso